waxaa maanta marka ummadda soomaaliyeed hortaagan waxa ay tahay shaqooyin waaweyn ma rabo inaan ka hadlo dawladdu waxaasay qabatay ama waxaasay qaban doontaa waxaan rabaa laakiin inaad ogaataan annagu aan u aqbalno inaan dalkan wada leenahay aan u aqbalno inaan u wada siman nahay aan u aqbalno gabdhaha iyo wiilasha xalay iyo shalay dhashay inay ku xaquuq yihiin kuwa hadda jooga aan u aqbalno qof waliba in lagu qiimaynaayo waxa uu dalkiisa ku tari karo si aan u aqbalno waxaan u baahan nahay dastuurna kala haga sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waa inaan dhammaystirnaa dastuurka si muwaadin kasta uu u ogaado xaqa uu leeyahay iyo waajibka lagu leeyahay waa inaan dhammaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiino doorasho qof iyo cod ah si waa inaan dhammaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiinaa doorasho qof iyo cod ah taasoo macnaheedu tahay in shacabka soomaaliyeed ay u codeeyaan cidda ay rabaan inay madax noqoto in cadda la xisaabtamaysa mustaqbalka madaxda soomaaliyeed ay tahay shacabka soomaaliyeed si kale haddii aan u dhigno in awoodda gacanta mar kale loo soo geliyo shacabka soomaaliyeed dastuurka waa in la dhammaystiraa si hay-adaha dowladda ay ugu kala qaaxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aanay isugu khaldamin dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u oogno si aan u oogno sarraynta sharciga dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u adkayno midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed dastuurka waa in la dhammaystiraa si ay u kala caddaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal tusaale ahaan